is a lie. Them other girls can't compete with mine.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha juunna waa lix sanadku waa laba kun laba iyo labaatan afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah gabdho dhallinyaro ah oo bartamaha magaalada jabuuti ku iibiya agabka dhaqanka iyo hiddaha
waxaan iibiyaa hidiyo dhaqan baan iibiyaa waxay igu dhaliyeen waxayaan horta hooyaday baa iibin jirtay inimikana iibisa Ee, markaan arkay ee, maad aragtaa horta waan jeclaaday waan jeclaaday jeceyl baa ii galay waayo hidiyo dhaqan waan jeclahay waayo waxaa xididkayga hadda hooyaday way jeclayd ee, wayna ku jirtaa anna waan jeclaaday inaan hadda tukaan farshaxana oo sideedadoo kale aan furto
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada boosaaso oo laga hirgeliyey xarun lagu dayactiro baabuurta oo ay dhallinyaro hirgelisay kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka wax ka yar hal maalin kadib markii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay sideed gantaal oo balistig ah oo aan horey loo arag ayay kuuriyada koonfureed iyo maraykanka waxa ay dib u celiyeen iyagoo sideed ka mid ah gantaaladooda ku tuuray badda xeebaha bari ee kuuriyada gacanka kuuriya bilaabidda hargoosiga ayaa ah calaamadii ugu horreysay ee madaxweynaha cusub ee muxaafidka ah ee kuuriyada koonfureed yong sug yol islamarkaana uu si adag uga jawaabi doono tijaabada gantaalada iyo daandaansiga kuuriyada waqooyi waxa ay ka dhigan tahay isbeddel ku yimid qaabkii madaxweynihii hore kuuriyada koonfureed kaasoo dib u dhigay bandhiga dadweynaha ee awoodda militari si loo yareeyo xiisadda iyo ilaalinta fursadaha wadahadalka ee waqooyiga ku hubaysan hubka nukliyeerka falanqeeyayaasha qaar ayaa waxay ka baqayaan in madaxweynaha cusub uu ku jiro wareeg halisa oo daandaansi ah taasoo siinaysa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ung cudurdaar uu ku sameeyo tijaabooyin hub oo waaweyn laakiin qaar kale ayaa sheegaya in jawaabta adag ee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ay laga maarmaan tahay si looga hortago kuuriyada waqooyi si loo siiyo damaanad xulafada ku tirsan militariga maraykanka kadib guulo ay gaareen maalmihii lasoo dhaafay ayaa dagaalyahanada dalka ukrain ee ka dagaalamaya magaalada sivrodonesk waxa ay lumiyeen xoogaa dhula iyaga oo dib ugu laabtay ciidamada ruushkana dhulkaasi ay galeen sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka difaacayaasheenna waxay ku guulaysteen in ay qaadaan weerar rogaal celisa muddo cayiman waxaana ay markaasi xoreeya baa la yidhi in ku dhow kala bar magaalada laakiin hadda xaaladdu mar kale ayay nooga sii dartay siree hiyeed oo ah guddoomiyaha gobolka lonesk oo ay ku jirto magaalada sivrodonesk ayaa hadalkaasi sheegay isniintan maanta ah wasaaradda difaaca ee britain ayaa waxay sheegtay isniintan in dagaal culus uu ka socdo deegaanka sivrodonesk mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dhallinyaro ku sugan magaalada boosaaso ayaa waxay hirgeliyeen xarun lagu farsameeyo laguna dayactiro gaadiidka noocyadiisa kala duwan xaruntan ayaa waxa ay fursad shaqo siisay dhallinyarada magaalada boosaaso qaarkood maxamed geele siciid oo ka mid ah dhallinyarada hirgelisay xaruntan ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan cilad bixinta gaadiidka waxa uu magaaladaasi ugu warramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf xaruntan waxay ku timi isbahaysi iyo fikir dhallinyaro wadanka dibadiisa cilmiga makaanikada kusoo baratay wadanka dib ugu soo noqotay daraasayse baahida loo qabo in gaadiidkeenu helaan baaritaan casriya kadibna si casriya loo cilad saaro iyadoo wakhtiga aad loo safgaranayo wakhtiga aad loo ilaalinayo wakhti koobanna ciladiis gaariga lagu ogaanayo laguna cilad saarayo xaruntan aad hirgeliseen maxay kaga duwanaanaysaa xarumihii kale ee ku yaalay magaalada boosaaso yuusufow sida ognahayba xarumaha ama boosaaso ku yaala ama waddankeenna waxay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan xarumo traditionaala oo qaab si traditional qofka isagoon cilmigiisa lahayn khibradiisa oo kaashanaya iyo sanadahu meesha tan kasoo shaqaynayay marka xaruntan waxay uga duwan tahay intaasoo dhan markii laga soo tago wakhtigii marka hore la seefgaraynayo waqti sahlan baa lagu ogaanaya gaariga ciladiisa in ogaado iyo exactly sida saxda ciladaasu gaarigaas meesha ay ka jirto markii wakhtigaas sida kooban lagu ogaadana waxaa sahlananaysa gaariga ciladiisa in la xaliyo yuusuf waxaan rabaa inaan ku daro waxa ugu dhib badan oo gaari markii cilada soo gaarto ma aha cila saaridiisa waa gaariga ciladiisa in la ogaado gaariga ciladiisa in la ogaado waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay qalab bay u baahan tahay waddanka waxaan keennay raggii aqoon-yahanada ha oo soomaalida u badan oo ajaanib ku jirto waxaan keennay qalabkii lagu ogaanayay ciladda haddii la ogaado waxaa aad u fududaanaysa in ciladii la saaro marka middaasaan uga duwanay xarumaha kale waxay idiin sheegtay in dhallinyaro aasaaseen mar haddii xarun la aasaasana waxaad badanaysaa in meeshii fursado shaqo ay ka soo baxaan marka ma jiraan dhallinyaro magaalada boosaaso xaruntan ka shaqeeya oo mxuaha fursad shaqo u helay yuusufow waxaan markaan xalalkan dib usugu soo noqonay waxaan idhi cilmigii haddii ay noqoto cilmigii makaanikada oo qalabka casriga ahayd annagii baa naqaano oo soo baranay isku daya inaad dhallinyar keentaan meeshtan dhallinyar soomaaliya oo cilmigan taqaana idinkuna aad tababartaan wax u faa'idaysaan iyaguna wax faa'idaysta waddankina inkamkiisii uu bato oo qoysa soomaaliya ay meesha ka macaashaan waddankeena waxa ugu weyn uu ka aradan yahay waa xirfadii weeye inaan meeshtan bolitechnic ka furno ilaa laba qol ilaa saddex qol oo annagoo aan awooddeeda qiyaasayno aan ognahay inaan furi karno in aan furno dhallinyar soomaaliya ku tababarno meeshaas dhallinyartaasoo ka soo baxaya meeshaas waxay baranayeen makaanikadii waxay baranayeen dabkii annagiiba shaqabuur u samaynaa oo dib baan meeshtan uga shaqaangelinaynaa iyo baranjyada aan rajayna insha allah inaan furno kuwa aanan shaqagelina waxaan la raadin doonaa shaqo iyo inay xirfadii bartaan marka markii laga soo tago inaan shaqa abuur samaynay waxaan rabnaa inaan kordhino aqoontii dhallinyarta soomaaliyeed si ay xirfadii u bartaan tababarado oon furno aqoontii sida caadiga oo formarka ahaydnaan u furno dadku farsamadan gacanta magaalada boosaaso siyaabo kala duwan bay uga hadlaan marka idinka markaa xaruntan furayseen ma jireen caqabada idin kaga horyimi aad iyo aad caqabadaha markii laga soo tago yuusuf aad baa mahadsanta su-aal muhiima weeye markii laga soo tago caqabadaha mooralka iyo dadku markii ganacsi la furaayo caqabadaha alla kulmayso waxa ugu weyn qof dhalinyaraha maanta soomaalida uu markuu rabo inuu meel furo markii intaas laga soo tago waxa weye midda ugu weyn waa financialka weye in dhalinyaraha soomaaliyeed maanta inuu helo lacag kabaasiti intaa leeg ama uu ganacsi weyn ku furo ama qalab casriga ku keensado ama dad uu ku shaqageliyo nin waliba markaa jaamacad soo dhameeyey waa wax aad u adag weeye u baahan geesinimo u baahan u baahan wixii aa furaysay in aad boqolkiiba laba boqol oo aaminsantahay waxaas inay meerdhal noqonayan intaa haddii aysan aaminaadaas kugu jirin waxaas markii aad niyeysato oo istiraahdo bannaanka usu saarba niyajab baa kala kulmaysa dadki baad niyajab kala kulmaysaa area environmentgii aad ku noolayd iyo deegaanka ku noolayd baa niyajab kala kulmaysaa laba caqabadood baan dhihi karaa aan kusoo koobi karaa yuusuf caqabadaha waaweyn ay dhallinyartii xalalkan furaysa anuu ku jiro aan kala kulanay waa kow in aan dhaqaalihii aan helno bal dhaqaale ka baasita meel fiican aan ku furi karno oo dhaqaale aada u weyna midda labaadna waxay tahay taageeradii mooral ahaaneed oo maanti markii haddii aan furi lahayn shirkad sibir ama shirkad sonkor ama shirkad bur wax laga yaba in la taageeri lahaa laakiin in aan dhahno meel makaanika aan furaynaa ama meel olyada iyo ilaahu mirka beelin waxaan furaynaa saas biraha baan furaynaa waxay noqotay dadku in marka hore yasid kala kulanay rag jaamacada soo dhameeyo meeshaas dib ugu noqonayo meeshaas furaaya yacni mooral ahaan dhib baa kala kulanay laakiin aaminaad aan aaminsanayn wax kan kow in anaga anfacayso laba faamilkayga in anfacayso saddex bulshadayda iyo degaankayga aan anfacayso afar cid walbo oo maanta baahi u qabto in barnaamijkan ka faaiso in anfacayso intaas anagoo aaminsan boqolkiiba laba boqol baan u dhabar adeegnay waxaaso dhan shan bilood ilaa lix bilood muddo ku siman bishi kuwaad baan barnaamijkan soo bilownay in aan dhidibada u asno lixdaa bilood wayn la soo jiitamaysa mar inaan kharashkii uu naga kala dhantaalmo mar inaan weyno taageeradii garbistaagii mar inaan meesha aan ka fur lahayn weyno mar inaan weyno qofkii dadkii u babacdhigi lahaa barnaamijkan nala wadi lahaa marka caqabado weyn iyo maraaxil badan buu soo maray laakiin waxaan dhihi lahaa waxay noqonaysaa dhiirigelin weyn u noqonaysaa barnaamijkani dhammaan dhalinyarta soomaaliyeed ee maskaxdeeda ka gooxayso inay ganacsi furtaan cid walba oo dhalinyar soomaaliyeed oo maanta rabta inay ganacsi cusub furato ama xirfad furato ama waxay rabtaba ha furatee boosaaso ayaa hadda ka hirgeliseen marka eh, qorshuhu maydin ku jira inaad gaarsiisaan xarumaha kale eh, si looga faa'iisto hal abuurkan cusub laba taargid baan haysanaa bisha sebtembar inaan furano polytechnico oo meel xarun aan dhalinyarta ku tababarno oo aan anagoo saboorti ka helayna xarumaha iyo dowladda iyo shirkadaha iyo dhammaantood cid walba oo taageeraysa in dalkaani dadkaani uu xirfadooda hormariyo waxaan rabnaa bisha sagaalaad insha allah sebtembar inaan xarka ka jarno polytechnicadii bisha novembar ama december insha allah waxaa noo qorshaysan weliba november baan ku rajo weynahay inaan xarunteedii kuwaad farcayo kuwaad ka furno magaalada garoowe middan waa headquarterkaygii boosaaso marka insha allah sanadka laba- laba kun iyo saddex iyo labaatankanna qorshaheeda iyo bay la imaanaysaa iyo balaanadeeda cusub laakiin halkaa farac baan hadda noo qorshaysan oon bajetkeeda u diyaarinaynaa inaan insha allah ka furno magaalada garoowe ugu dambeyntii marka tirada iyo dhallinyarada halka ka shaqaysa iyo kuwa la baro eh, fursaddan shaqo ee makaanikada waa imisa dhalinyaro waxaa jirta haddeer sida caadiga meeshaeedu waxay shaqaysaa lixda subaxnimo ilaa lixda maqribnimo dhalinyarta soomaalida waxay heshaa break xilliga duhurkiya in ay seexato ama qadayso ama ay nafisto sida caadiga haddeer maadaama waqti samar lagu jiro ganacsiyadiina ay xoogaa soo hoos usoo dhacayso wixii soo gelaya inkamka soo gelayay sida caadigaan ugu qorshaysnay meeshtan toban qofaa ka howlgala waxa ajaaniba waa saddex weeye waa hal ninoo bakistani hal ninoo ugandesa iyo hal ninoo kenyaatiga inta kaloo soo hartay waa soomaali weeye laba injineeroo soomaaliya oo anigu aan ku jiro iyo injineer kaloo soomaaliya oo mechanicalah markii laga reebo shan kale oo dhalinyaro oo soomaaliyeed oon meeshtan ka shaqagelinay baa jirta dhalinyaro kaloo arma insha allah bisha sebtembar insha allah bolitechnikada markii laga soo tago in ay iyagu practical meeshtan ku qaataan baa jiri doonta insha allah hadduu eeba idmo marka total meeshtan wax ka shaqeeya waa toban weeye shan dhalinyaro oo soomaaliya oon dadka danyarta iyo dadka xirfadlayaasha aan kasoo meeshtan kasoo shaqagelinay iyo laba injineer oo soomaaliya iyo saddex injineer oo kale oo ajaaniba weeye hadda inta aan ku shaqeyno Eh, saddexda ajaanibta ah eh, shaqo noocey ay qabtaan marka saddexda ajaanibta ah waxay qabtaan nin waa mechanico ninna waa dable ninna waa batalemeri iyo ranji wax laisku yaqaano ninka mekanikada waa xirfadda mekanikada ood garanaysaan iyo gaariga cilasaaridiisa dhanka mekanikada ninna waa dabka iyo electricalka gaariga qaybtiisa dabka ninna waa batalemeri iyo ranjiga weeye batalemeriga waa cid intii aan garanayn waa gaariga hadduu shil soo galo hadduu soo buusbuusmo hadduu soo dismo qalab casri anuu yaalo oo disdiiska lagu saarayo oo buusbuuska lagu saarayo gaariga sidiisa hore lagu soo celinayo kadibna lagu ranjiyeynayo oo qalab casriga lagu ranjiyaya meesha noo yaala marka saddexda nin saasay kala qaabilsan yihiin labada kaleo mechanical engineerinka oo dhalinyarta oo soomaaliyeed oo anigu aan ku jirana iyagaan sii maamulnaa oo sii superfiran wixii ay u baahan yihiin oo supportiya iyo wixii ay u baahan yihiin oo ama scan ha noqoto ama computer ka noqoto ama wixii digital oo dhan inaan ka caawino ka support garayno baan meesha u fadhinaa waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaali ah oo shaqada
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxa uu wareysanayey maxamed geelle saciid oo magaalada boosaaso ka hirgeliyey xarun lagu cilad saaro gawaarida halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana waxaad nala dhegaysataan codka maryan mursal ciise
dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubaxda dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dulka kuguma aamine irka kuma doodshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dulka kuguma aamine irka kuma doodshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda waya marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya subaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way hadhun dhulkaadan mari karin laabtaan ku dhigalaa subaxda dhulka kuguma aamineen cirka kuma dhoofsheen way way way haan dhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigalaa hayahda
shubax hadda iyo maryan mursal ciise ayaan intaas uga gudbaynaa haatan jabuuti gabdhaha dhallinyarada ah ee ku sugan dalka jabuuti caasimadiisa ayaa waxa ay ku soo badanayaan inay samaystaan ganacsiyada yaryar ee hidaha iyo dhaqanka ganacsatada farshaxanka hidaha iyo dhaqanka oo dharka iyo kuulaha ayaa wadooyinka iyo dukaamada dalka jabuuti aad loogu iibiyaa wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa la kulantay gabadhan yar waxaanay kasoo dirtay warbixintan waxaan iibiyaa hidiyo dhaqan baan iibiyaa waxa igu dhaliyeen waxayaan horta hooyaday baa iibin jirtay inimikana iibisa Ee, markaan arkay ee, maad aragtaa horta waan jeclaaday waan jeclaaday jeceyl baa ii galay waayo hidiyo dhaqan waan jecelahay waayo waxaa xididkayga hadda hooyaday way jeclayd wayna ku jirtaa anna waan jeclaaday inaan hadda tukaan farshaxana oo sideedadoo kale aan furto alxamdulilah dee in yaroo biyaan aan helay biyaan waxay ka dhigan tahay dee wax yaroo faraqabsiina wixii yaraa baan ku furtay alxamdulilah ilaahayna way qarxiyey way socdaa waan iska shaqaystaa alxamdulilah dee waxayga waxyaabaha dius hadda maxaa kamid ah dad ii sheegtay dhar baan arkayaa kuulihii iyo maxaa kuu dheer waxaa ii dheer ah, accessoire wax la yidhaahdo accessoiradu wixii kuulaha ah, wixii gacan iyo wixii kasta iyo bu- boorsooyinka ah, portikleyada ah, kan ka- kaleyga la geliyo ah, kadarada ah, qalaaqiisha laabtan kale findhaalka iyo koobka iyo wixii deg wixii baadiyaba ku isticmaalayay gorof ha noqoto xeero ha noqoto ah, ha noqoto dhiil ha noqoto wax walba wax igaga maqan ma jirto Waka.
marka yaa ka yaa macmiishaad waayo yaa kaa iibsada wallaahi iminka magaalada waxaan u malaynayaa wixii hore waa laga soo tegey iminka waxbay fahmeen waxay fahmeen eh, inay ku noqdoon dhaqankii hore asalkii hore kalkaa siboksa waxaa naga iibsadad magaalada dee iskoolada ugu yar baa nala shaqeeye oo oranaya mad aragtaa ciyaalkii hore ardayday aduu hidiyo dhaqan soo xidho aduu maxay kala soo xidho aduu waxaan soo iibi dee maasha allah horta alxamdulilah dadkeena waa dad fiican dadkeena waxaanba way iibsadaan badankaad xoog bay iibsadaan walahi marka markii xaflad la sameynayo kale waa lagaa qaataa arooskii baa lagaa qaataa een ciyaalku markii xaflada leeyihiin baa lagaa qaataa marka dhar waxaan arkayaa qaar tolan oo baca ku jiro iyo qaar sidoodii qaab nooceeyaad usmaadaa tola ma dadkaad een weydiisaa waxay doonayaan qaarna waxaad ku iibisaa waad sharaxday gabadh iyo halkan taagan oo maca kuusheedood ha, ha.
qaab nooceed u samaysaa marka waxayaan Design horta without laws.
ha ha ha horta stilisti baan ahay la ogeyn ee laakiin barnay stilisti waxayaan dadkan Ah, stylist, eh, qof stiilka design bo- sameeya.
design-ga samee Ah, qaata halka horta farshaxanku waa wuu labuu kala baxaa midna waa kan gareyska iyo googoradayda weligeed asalkeygii la garanayay oon waan sameynaa waan haynaa barna maad aragtaa toobab baan ka fasilnay oo maad aragtaa hidiya dhaqanka lagu darayo oo kalba stiil kalba design jadiida kalba ayaan ka wada kala dhignaa Eh, badankan hadda waxaan ku sharaxnaa dibadda oo waxaan ku sharaxnaa eh, istaatiyadan ayaan u gelinaa si dadku u arkoon de inaa xaggan waxaan la iibinayo dee maad aragtaa dee dadku waan kawina galaadla waxay arkayaan unbaa dee unbay unbay ka dhaqaaqaan kolkaa dee xagga saanimaa nagu sharaxnay intaa kula joogay dhallinyaraa kuu soo gelisay gabdho u badan qaar dhagaad u samaysay qaar dhar bay kaa dalbanayeen marka dhagahoo kale adaa sameeya markii qofku uu kaa dalbado hadduu ilmo yar rabo hadduu qof weyn rabo horta waa wax walba waan sii samaynaa waan sii dhignaa laakiin dalabkaa waxayaan difaac uga aa jirta oo dad badan dee kiliyoon badan kuu soo galo Eh, oo de markaabaad wixiiba iibiso kaa wala baxoon kolka hadda kiliyoonka jadiida kale waa inaad sarajoog ugu samaysay markaabaad ku qabanaysaa sidaad arkaysid dee markiiba u sameynayay labadii hilqadood Eh, dee dhib naguma aha, waxayaan wixii waan baranay anaga kuulna waan tollaa wixina wii yaala alaabtii wax walba wax iga maqan ma jirto Eh, badanka daarta dalab baan ku socdaa ani ahaanteyda aroosada eh, ayaan u tolaa dharka oo design bag design barka- barbaa ii daystaa barbaana eh, la imaada caddaabaan doonaya waxaan haystaa taageero io specific ma aniga ay ah oo aniga ii gaaro waxayga un ka shaqeeya oo waxayga tola oonaan u haysto oon de yoomkiisa siiyo oon bishooga bishaaradooda siiyo eh, alaabtaydana tola aroosada waan u tollaa taa waxaa noo dheer makuu sheegaa sharaxaada guryaha iminka festival haddaa leedahoo kale ee, waa gurigan kuusoo sharaxaydha hidiya dhaqanbankaa kasoo buuxinaynaa taablooyadii ha noqoto marooyinkii hidiya dhaqanka lagugu xidhayaa dharkii oo maxaad aragtaa mixiisadihii caroosadii wixii oo dhan baan yaan u samaynaynaa Ee, dariiqay maraysa oo dhan baan dee farshaxankii dhigaynaa iminka xeerooyinkii oo kale findha- baashii gorafyadii oo dhan dee aduu quruxdee tiva ta labaad ee, waxaa iyo wax ka badan baan samaynaa wakaa dhalinyarada hadda eh, waxaad moodaa maalmaha dambe in saa sheegtayba dhaqanka loo soo badanayo oo laiskugu faari macaa een, qofku uu rabo in laga dhex arko een, arooskiisa ama xaf- xafladiisa dhaqankii ka waran taasna ganacsiga mise idinka saacidaa dadku inay fahmaan hadda dhaqankooda inay dib ugu noqdaan oo waxyaabihii kale ay iska daayaan ee dhaqamada kale horta waxay fahmeen horta waxay horta fahmeen inuu dhaqankeenu wax walba ka qurux badan yahay iminka taashkan la samaynayo dhaldhalaalayo waxaan dee saysi nothing laakiin waxay xidhaan maad aragtay dee soo saareen valogeysanayaan soo saareen waa hidiya dhaqankooda mayay fahantay ha qiimaho waxay siinayaan hidiya dhaqanka bay siinayaan waayo nin walba dee dhaqankiisa haduu soo saari waayo dee waa iya- gaalku dee sada sidaa samaystay maxaana cade uu isku toltolay laakiin annaguna waan samaysanay dee annaguna waan naqaanaa waan leenahay dee dhaqankiinoo kalba si loo stiil loo talayo kiyo sabiciyadio caadiya amba kiyo garaysa amba kiyo tooba intaba kalba nooc ninba wuxuu jecel yahay inkastoo de kuushana ka harayn waayo kuusha waa waxa qoraya waa looqoysina soo saaraya iyaguna waxay waxay u xidhaan dee bricolage bay xidhaan laakiin anagu waxayaan kuul waana dhaqankeeni dee asalkii kuushii ma- cambaarkii laasimkii f- eh, baash maxaa la odhanayay allahuma salli calaa eh, suqteed baa la ydhahdaa suqteedkana waxayaan f- em, jarrihii jarrihii adigu wax badan bay u kala baxdaa dee alxamdulilah wakaa dee
een hadda markii ganacsi ahaan la yidhaahdo kale een waxyaabahan ma gudaha waxaa laga helaa een eh, dalkeena mise dibadda lagaa keenaayo in alaabta waxayaan barna waxaana looga keenaa baadiyaheynana looga keenaa kamika findhaaladoo kale koobabkaoo kale eh, firinka oo kale waa geedaha baadiyaha ka baxa ayaa laga soo sameeya ha ha kalkaa geedaha dee ragga baadiyaheena asalkeena noo soo sameeya qolxadka rag baa noo sameeya iyaguna baadiye ah laakiin anagu kuushan samaysana badanka dee weliba weliba imika waan ka daalnay anigu waan tolaay laakiin haddana priorityg waxa ha priorityg haddana waxaan siiyey mad aragtaa dee kelida un inaad wax cuntuna maayna dadkuna wax kula cunaan may fahantay dumar waxba haysan oo waduudo gala kuwa dameer joog gala kuwa maxaa gala maxaa hadaa maxaa la odhanaya cali cadde alsabiix dumar wax iska haysan mubalbalaba way jirtaa waxba haysan laakiin farsamada yaqaana waxsi waxay si loo tolayay waan shaqaysiinaa soo samee toban hal ani intaan siinaya nuskii baan siinayaa may fahanta kalkaa waa dunidan waa laysku daba noolyahay waa laysku xidhanya waa waxayaan alxamdulilah de ilaahay baan isku kiisameeyo oo annagoona alxamdulilah baan leenahay
sagal saciid faarax oo jabuuti joogta oo la hadlaysay qaar ka mid ah ganacsatada gabdhaha yaryara ee magaalada jabuuti ku iibiya agabka hidaha iyo dhaqanka haatanna waa wararkii cayaaraha iyo samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadka aan ku bilownay kooxda golden state warriors ee kubadda koleyga ayaa xalay guul ka gaartay kooxda boston oo ay isku arkeen lugta labaad ee kulamada fiinalka ee horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka kooxda golden state oo kulankii labaad ku ciyaaraysay gurigeeda ayaana guul ka soo ceshatay kooxda boston oo toddobaadkii hore garaacday waxaana labadan kooxood ay hadda kala joogaan barbaro guul iyo guul ah kulamada saddexaad iyo afraad ayaana waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada boston ee isla dalkan maraykanka kooxda boston oo haysata fursadda labada kulan ee soo socda maadaama gurigooda lagu ciyaaraya ayaa wajahaysa tijaabo adag oo haddii ay ka gudubto ku dhoweyneysa inay hantaan horyaalka n b a-da ee dalkan maraykanka oo muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay laakiin golden state oo haysata qaar ka mida xidigaha ugu wanaagsan ee kubadda koleyga ayaa ku horgudban kooxda boston oo ay qasab tahay inay afka ciidda u daraan si ay u hantaan horyaalka dhinaca kubadda cagtana kooxda qaranka welis ee kubadda cagta ayaa xalay markii ugu horreysay u soo baxday koobka adduunka muddo hadda laga joogo afar iyo lixdan sano kooxda wales ayaa xalay hal gool iyo eber ku garaacday kooxda ukraine oo isugu soo hareen ciyaarta kama dambaysta ee lagu go-aaminayay cidda sanadkan ka qaybgeli doonta koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka qatar wales ayaana ku biiraysa kooxaha ingiriiska maraykanka iyo iiraan oo gruubka b ay ku wada jiraan waxaana kulanka ugu horeeya ee furitaanka koob iyo labaatanka nofembar ay la ciyaari doontaa xulka maraykanka waana maalinta uu furmayo koobka adduunka oo markii ugu horeysay lagu qabanayo dalka qatar ciyaartoyda xulka ukraine ayaa markii guuldarradaasi ay soo gaartay kadib waxa ay si mooral jab ah uga baxeen garoonka iyagoo oohin jabsaday dalka ukraine oo xidigahan ay matalayeen ayaa waxaa ku socda duulaan xooggan oo kaga imaanaya ruushka iyadoo ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda ukraine zochenkana uu dadka ugu baaqay midnimo isagoo laga dareemayay murugada uu ka qaaday duulaanka uu dalkiisa ku qaaday ruushka iyo sidoo kale guuldaradii xalay kasoo gaartay xulka wales iyagoo ka rajaq qabay inay ka qayb galaan koobka adduunka dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka uefa nations league ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray iyadoo xulka jack republic ay barbaro laba iyo laba isla dhaaf waayeen xulka sbain bortuqal waxa ay afar iyo eber oga badiyeen xulka switzerland iyadoo christiano ronaldona uu mar kale muujiyey siduu u yahay gooldhaliyaha ugu weyn dunida ronaldo ayaa laba ka mida goolasha u dhaliya xulkiisa isagoo noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda ee xulalka ronaldo ayaa sidoo kale dhigtay rikoor cusub oo ah inuu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee boqol gool oo wax rigoora aysan ku jirin u dhaliya dalkiisa serbiya waxay afar iyo hal uga badisay slovenia sweden iyo norway oo ciyaarina laba iyo hal norway ayaa ku badisay qobros iyo netherland eber iyo eber ayay ku kala baxeen halka greeg ay hal iyo eber uga badiyeen xulka kosofo wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
cabdilqaadir maxamed mursal samakaab iyo wararkii dhinaca cayaaraha haddaan intaas uga gudubno mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa kaalimihii heesaha dabacsan ee aanu idinku hayno barnaamijka dhallinyarada guud ahaana idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socotiinaysa iyo caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo